haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb afraad oo ka mid ah taxanaha soomaalida iyo dhaqankeedii xididka dhegaystayaal madahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan martida xididkana ah waxaa kuwa ugu caansan ka mid a tii dhex martay gabyaagii la odhan jiray ismaaciil yuusuf oo qoorleex lagu naanaysi jiray iyo niman wada gabyaa meeran ahaayo uu gabarh ka qabay gabadhaas ay ku xidideen oo cambare cabdidaahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay gabayana waa isu tabiyeen yarad hordhaca si aan dhammaystirrayn ayuu qoorleex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filaayay in gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cuddoon uu beriyo kula naalloon doono hase ahaatee taasi suuragaluma ay noqon markiiba waa la kala guuray colaado degaanka ka aroosmay dartood kale carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey ciddii ay gabadhu ku jirtay baa waxay ka soo jeensatay webiga weeb ku magacaaban iyo geyi aad uga fog kii ay horay u degi jireen waa markaas markuu qorleex bilaabay gabayadii uu kaga calacali jiray labada kala daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo cido kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaas ka mid ahaa kii uu ku canaananayey raggii ay xigtada ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayey goobjoogga u ahaa isla markaasna ka qaban waayey hal dhool la odhan jiray oo geelaa ku jirtay isaga oo magac dhabaaya waa gabaygii uu ka bilaabi jiray dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu geesu dheeliye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu dow ka sii dhiciye maantaan dhabaandhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaya dhooley haddii laygu wada dhaarto dhallinyariya waayeel haddii dhabiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco midhayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoon dhimannin baa reer ugaas dhaxal u haystaaye dhammaan gabayadaas nimankii ay xididka ahaayeen way uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walbahaarka ku gaamurayna aan uga garaabayn qaar baaba ku dooday gabar iyo geel toona in aanu ku lahayn xoolo wixii uu bixiyeyna ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay horay uga qabeen dabadeedna iska daa garowshinyo uu ka helee tixihii calaacalka ahaa bay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen gabyaal lagu magacaabi jiray carays gurxan oo raggaas ka mid ahaaye waatuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adag ee hashaydii caddaydunbaad meel la cadayoonne macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba dabaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyeyna hoorleex iyo cambaro waa la ysu dhisay ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahy reerkii ay joogtay soo tamadiyeen iyaga oo aan weli aqalladii gaadhin si ay aad ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqaynka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isinbadaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodiibaa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu ku soo noqonayo taas ayay raggii ka biyadiideen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorleex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday mase awrtiibuu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su'aalo aanan ka jawaabi karin waxaase la hubaa galabtaas kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax ka sharagga jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahina ay dhinaca kala ahaayeen isagana ay gamuunnada maansada ku wada ganayeen si kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahaydii markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntayoo si aanu u sooriyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daday dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo gaani faarax la odhan jiray ayaa gebiyey qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaale ay labadaba ahaayeen marti waxba yuubanan u loogin beriis geedaysanna ku soorine haruub haruub caano ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi rag cadiban carraabana ahoo socod ku caatoobay oo cuurka reer maganahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahirey cawda igu laabe xeryaha camiran nirgaha caawis laga reebay xeeryahan casuusta iyo beriis subagu ceegaago waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaaye cadaabkii lagee muu haruub caana nagu siiyebi tixdaasi markay u tagtay qoorleex wuu ka jawaabay wuxuuse kaga jawaabay si aan cidina ka filaynin waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yahow waad imisabidaysaanoo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhimasho xidid buu tarayaaye aashiinna sidaas ulama garnaqsane waddo kale intuu jabaaxay ayuu eeddii loo haystay wuxuu dusha u saaray haweenaydii u dhexday isagoo leh haddiiba aan anigu idin qadiyey sawcanbaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siisa oo kaydka aqalka dhexdiisa ugu qarsoon idiin soo furfurto sidaas markay yeelayso haddii ay aniga diidma iga dareentana may ila dirirta oo wiilka yar ee ay sidato kob bannaan ii dhigto maxaad aniga igu garaysaan haddii ay iyadu idin gabtay tixdii uu sidaa ku yidhi ayaa waxaa naga soo gaaray iyaduba go'dadu weydinkee may i gacan dhaafto gunti naagaha dhigi jiree gadowga may laacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka may tuurto garool hoosti bal may darmada gerac idiin siiso waxaa markiiba qoorleex jawaab u soo dhiibay gabyaa beryahaas aad u da'yaraa asii waayadii dambe caan noqday lana odhan jiray maxamed cumar dage tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambare ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorleex kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa reer miyiga soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo waxaa tahay arxanlaawe malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaay waa adiga oo ay sudcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqdaa iyo ruuxa meel aad ku dhibcday la garan waayo haddaad iidhato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilmaadaradeed u sooriyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ogaasooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeniga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaaje aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uud qabo ee ku ag wareegaayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambara ina adeerkeede ingeegsaar muxuu tari haddaan eedi qabanayninba dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah waxaase mahadnaq iga mudan halkanna aan uga dawinayaa inaan aad u da'yaroo isa saaray maansadii raggii hore waayeelka weli xusuusan inuu ka ururiyo sidaasna uu dabaqabashadeeda kaga qayb qaato waa axmed nuur xasan sheekh axmed nuur oo ka mid ah dalka denmark soomaalida ku nool wuxuu ii soo gudbiyey tobannaan maanso oo gabayo iyo geeraharo hore isugu jira ayna ka mid yihiin barnaamijkii maanta tirxihii aydu ku maqasheen ee qoorleex iyo seediyaashii ay isu tiriyeen
waa hagaag axmed faarax cali idaajaa ayaynala socotiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidda halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington